shirkan ayaa wuxuu furitaan u yahay shirar socon doona inta bishan ka harsan oo ka dhici doona dhammaan gobolada puntland waxaana ka qaybgeli doona maamulayaasha caafimaadka madaxda xarumaha caafimaad ee degmo walba iyo tulo walba oo gobolada puntland ka mid a ujeedada ugu weyn ee shirkan looga golleeya ayaa ah sida ugu fudud ee loo ogaan lahaa inta ay gaarsiisan tahay baahinta adeegyada caafimaad ee ka jira deegaamada puntland iyo weliba qaabka ay u shaqeeyaan agaasimaha guda wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq xirsi xasan ayaa wuxuu ka warbixinayaa ujeedada ay shirkani u qabteen
shirkan waxaa la yidhahdaa microplanin microplaninka waxa weeye in bilaa fiirin gobol walba adeega caafimaadka ee ka socda see see u shaqeeya marka si loo fiirsho waa hoos u eegis qorsheynta muxuuha caafimaadka sida agaasimaha daryeelka caafimaadka asaasiga sheegayey waxaan rabnaa inaynu fiirino maadaama kale isku keenay maamulayaasha caafimaadka madaxii muxuu ahaa msjada ama xarumo caafimaadka ee degmo walba iyo tuulo walba waxaan rabnaa in xarun walba aan fiirino seega ku shaqeysaa waxaana dadkaas o dhan laisku keenay in laisweydaarsado xogta gobol walbana iyo iyo degmo walbana la xadeeyo xarun walba ku taalla muxuu ahaa meel maxay gaari kartaa intee kilomitr ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay muxuu ahaa inay gaarto waa baahinta adeega caafimaadka qayb ka mid ah in la qorsheeyo si aan loo miskarin ama aan muxuu ahaa meeshaysa uga bixin in muxuu ahaa xarunba xarun ay dad ku hadlayso oo meel meel dhexe ay kasoo baxaan adeega baahinta adeega caafimaadka gaar ahaan daryeelka caafimaadka asaasiga ayaa qorshahan xoogga saari doonaa shirarkaa kuwa lamid ah waxay ka dhici doonaan gobolka karkaar bari oo bari isugu tegi doonaan sanaag iyo highland mudug baa ugu dambeyn doonto oo mudug iyo iyo iyo caynna sidoo kale halkaa ku qaban doono soolna iyadana sidoo kale garow ayaa lagu qaban doonaa marka waa qorshe aan ugu talagalnay in boqol iyo afar xarumood oo ku yaalla muxua xarumaha caafimaadka in la gaaro lana ogaado xarun walba waxay qabanayso iyo meeshay qabanayso iyo sida adeegaas loogu fulinayo wasiirka caafimaadka puntland cabdinaasir cismaan cuuka oo fura shirka ayaa ugu baaqay adeegayaasha caafimaad iyo weliba maamulayaasha xarumaha caafimaad ee degmooyinka iyo tuulooyinka puntland inay markan isku xilsaaraan sidii si iskaa wax ugu qabsaa ay ugu shaqayn lahaayeen dadkooda ay abaaruhu saameeyeen waxaa la rabaa marka dadku inaynan runtii iska fadhiyin meelaha m c jada oo ogay waa la ohan doonaa transportation ma haysano balka ma haysano laakiin waxaa la rabaa qof walba inuu markan naftiisa ku tabaruco baabuurka tuuladan ka tegaya intuu iska raaco wixiisa la raaco boxkiisa la raaco tuulada kale oo aan cid tegin inuu dhibta ka jirta wax kasoo qabto